gudoomiyaha maxkamadda sare caydiid cabdulaahi alkaxanaf ayaa sheegay in la doonayo in garsoorka soomaaliya la hoosgeeyo wasaaradda cadaaladda ee dowladda waxa uu sheegay inaan garsoorka lala socodsiinin shir ay dhowaan qabqaabisay wasaaradda cadaaladda oo looga hadlayay heerarka nidaaminta garsoorka caydiid cabdulaahi alkaxanaf waxaa kaloo uu sheegay inaanay dastuurka waafaqsanayn magacaabista xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ee dhowaan la magacaabay iyadoo aanay ansixin buu yidhi guddiga adeega garsoorka shir jaraayad oo ku qabtay maanta magaalada muqdisho waxaa warbixinta nooga diyaariyey ismaaciil xuseen farjar gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa u muuqda in uu saluug badan ka qabo inaan laga soo talagelin shirar kala duwan oo la doonayo in dib loogu habeeyo garsoorka oo ka dhacay magaalada muqdisho caydiid cabdulaahi ilkaxanaf ayaa ku dooday in aanay waxba ka ogeyn kulannadaas golaha adeeg garsoorku wuu soo dhowaynayaa diyaarna waa u yahay garsoorkuna diyaar buu u yahay wax kasta oo lagu hagaajinayo ama gacan lagu siinayo garsoorku inuu howlihiisa si fiican u guto hase yeeshee shirarka badan ee hudheellada lagu qabanayo ee dad badan laysugu keenayo lagu ururinayo ee laga leeyahay ka hadla garsoorka oo aan garsoorkuna ku lahayn lug waxaanu u aragnaa inay tahay baroortu ceesaanta ka weyn oo maxaya in garsoorka la hoosgeeyo wasaaradda cadaaladda ujeeddada oo dhan laga leeyahay ee loo qamiyadig leeyahay ee wax walba loo samaynayaa si garsoorku u hoos tago wasaaradda cadaaladda taasina wax soconaya oo suuro geli kara maaha caydiid ilkaxanaf guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa u muuqday in uu ka soo horjeedo xer ilaaliyaha guud ee qaranka kaas oo uu shaki badan ka muujiyey hannaanka loo soo magacaabay iyo weliba sharcinimadiisa annaga dastuurkan hadda inoo dhisan xeer ilaaliya noogumaba jiro ogaada jago la yidhaaho xeer ilaaliya oo wax qaabilsan oo mas-uulkeeba inooguma jiro ahdi qareemadii qareemadadii iyo sharciyadii ka horreysayba inoogu jirta xeer ilaaliya xeeryaaliyihii lagu magacaabay axdi qareemadii lahaa sharciga ahaa wakhtiga ah haddii la bedelayo waa in si sharciga loo bedelaa oo sida sharciga loo bedelaya waa maxay waa in golaha adeega garsoorku bedelaa nin sheegan kara xeer ilaaliya oo aan golaha adeega garsoorku ansixinin waxba kama jiraan sharciga xeer ilaaliyuhu wuxuu ka dirsan yahay judishariga judishariga sida loo magacaabay waxaa lagtaasi ku taallaa qodobka shan iyo tobnaad iyo siddeed iyo tobnaad ee xeerka nidaamka garsoorka haddii la doonayo in xeeryaaliya la magacaabo waa inay golaha wasiir golaha adeeg garsoorku magacaabaan oo u jeediyaan madaxweynaha oo dabeedna madaxweynuhu digreeta ku soo saara gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa xeer ilaaliyaha ku eedeeyey in uu sheegay inaan golaha adeega sharcigu aanu ahayn mid jira isaga oo leh arrintaasi waa meelka dhac sharci oo uu sameeyey xeer ilaaliyuhu wuxuuna ku dheeraaday in uu sharxo in golaha adeega garsoorka uu jiro waxaa la leeyahay waynu arkaynaa golaha adeega garsoorka maba jiro xeerlaaliyaha ninka sheeganaya iminka xeerlaaliya ayaa sidaa leh taasi waxaan u malaynaynaa inay jaahilnimo badani ku jirto waayo nidaamka dawliga ma ogola wax la yidhaaho meel bannaan jago bannaan golo adeeg aan jirinba meelaan golo adeegba jirin ma ogola nidaamka dawliga meelaan madaxweyneba jirin ma ogola nidaamka dilsooriga meelaan golaha wasiiraba jirin ma ogola nidaamka dilsooriga meelaan golaha xeerdishintu jirin ma ogola dastuurka iyo nidaamka dawliga waa in cidda markaa haysa ayaa sii haynaysa hadda markaa u fiirsada ilaa laga bedelo oo si sharciya looga bedelo markaa golaha adeega garsoorku wuu jiraa ilaa sida dastuurku sheegayo gola adeeg oo uu dastuurka kuu sheegayo iminka ah si sharciya loo soo magacaabo ilaa ay taasi dhacdo isagaa jira isagaa shaqaynaya isaga mooyo cid kalena awood kama qaadi karto
wuxuuse guddoomiyaha maxkamadda sare uu sheegay in dib loo eego hannaanka loo maray habka magacaabista ee xeer ilaaliyaha guud isaga oo leh haddii waddada sharciga ah la maro waannu soo dhowaynaynaa wuxuu leeyahay awoodda garsoorka waxaa leh garsoorka waa qodobka na wuxuu leeyahay uu ka madax bannaan yahay hay-adaha kale ninkaan intaa garanayn ee haddana wax sheeganaya isagay jirtaa intaan soo sheegay malay ka yeelayno lagamana aqbalayo annagu diyaar baanu nahay waana la bedeli karaa sida dastuurka ku taal ayaa loo bedeli karaa oo sharciyaysan laakiin hala soo magacaabo hala magacaabo hala helo guddoomiyihii muxuu ahaa guddiga xugwal insaanka hala magacaabo hala helo guddoomiyihii maxkamadda dastuurka hala magacaabo hala helo saddexdii nin ka tirsanaa dadka bulshada ee meesha qabanayay hala magacaa waha la helo labadii ay ay- ay soo burinayeen muxuu ahaa ururka qareennada ururka qareennada xamar keliya maaha waa ururka qareennada soomaaliya ururka qareennada soomaaliya waxa la helo garsoorayaasha marka la helo ee la soo buuxiyo annagu waa iska tegeen waa banaynaynaa meesha sharci baa naga qaaday laakiin inta ka horeysa sharci naga qaadi karaa ma jiro waxna kama jiraan waa nimaan waxba garanayn waa jaahilnimo ninka sheegta ama yidhaaha awooddii waa laga qaado way tageen waxna wax qaadi karaana ma jiro gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa u muuqda in uu saluug badan ka qabo inaan laga soo talagelin shirar kala duwan oo la doonayo in dib loogu habeeyo garsoorka oo ka dhacay magaalada muqdisho sidoo kalena wuxuu si weyn uga soo horjeedaa xeer ilaaliyaha cusub oo uu shaki badan ka qabo habka magacaabistiisa iyo in la baalmaray awoodaha golaha garsoorka mahadsanid ismaaciil xuseen farjar oo inoo soo koobayey warbixintaasi ku saabsaneyd shirka jaraa-id ee magaalada muqdisho uu ku qabtay gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya dhinaca kalena waxaa eedeynta gudoomiyaha maxkamadda sare ka jawaabay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka axmed cali daahir caashe ibraahim aadan ayuu ugu waramay khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kolley waxyaabo badan buu ka hadlay laakiin waxa macno weyn ah kolley aniga ilama lahayn hase yeeshee ee qodobka muhiimka ah wuxuu ii muuqda waxa weeye ee, inuusan kala garanin weli gudoomiyaha maxkamadda uusan kala garanin awoodda garsoorka iyo shaqada garsoorka iyo shaqada hay-adaha kale waliba uu ku doodayo uu leeyahay waa awooddu waa kala qaybsan tahay ee wuxuu kala garan waayey shaqada garsoorku waxa ay tahay inuu sharci ee, la diyaar garaynayo oo la brobos garaynayo oo laga doodayo inay tahay shaqada garsoorka iyo inay tahay shaqada dawladda kale eh, ama baarlamanka iyo golaha wasiirada ama wasaaradaha sha- hadba sharcigaas soo barbos garaynaya inay tahay Eh, iyo garsoorku shaqadiisa waxa ay tahay ayaa moodaa inuu kala garan waayo maadaama waxa laga hadlaayo uu sharci yahay sharci la dejinayo uu yahay eh, cidda iskale inay qanuuniyan diyaar garayso shuruucdaas ma aha maxkamadaha maxkamadaha shaqadooda waan ognahay garsoorka shaqadooda waan garanaynaa garsoorka shaqadiisa waxaa waaye kay dacwaa oo loo keenay inay go-aan ka qaataan ma aha hay-adda sharciga soo barbos garaysa mana aha hay-adda eh, sharciga ee ansixisa sharcigu wuxuu maraa wasaarad ayaa soo soo soo soo soo barbos garaysa ama sponsorta kadibna golaha wasiirada ayaa ka dooda kadibna guddiyada khaaska ee baarlamanka ee u xisaaran hay-adda ayaa ka dooda kadibna baarlamanka ayaa ansixiya kadibna madaxweynaha saxiixa kadibna waxaa lagu soo saaraa bulletin officiale meel ay kaga qoran tahay sharcigu in maxkamaduhu ay sharciga soo diyaariyaan ama sharci diyaarinta ay ku leeyihiin uga banaan tahay meel eh, isagaa laga rabaa gudoomiyaha maxkamadda sare ceediid cabdulaahi alkaxanaf waxyaabaha xataa sida gaarka ah uu uga hadlay waxaa ka mid a baan u malaynayaa in xataa magacaabistaada in ay tahay midaan sharciga ku fadhin marka maadaama sida aad sheegtay een, shaqadan ay wasaaraddii qabsatay maxkamaduhu maxay ku lahaayeen kaalintay ku lahaayeen kulankiinaas muxuu ahaa ee aad mooddo inaan laga siinin Eh, kolley eh, aniga magacaabisteeda hadduu ka hadlay kolley asagaa laga rabaa inuu caddeeyo eh, wax idaacad laga yiraahdo ama hadal laga yiraahdo lama doonayo inuu qaanuunkeeda la yimaado asagaa laga rabaa Eh, processkii asaga oo guddoomiye maxkamadeeda uu maray ayaana un- anigana aan maray Eh, ciddii magacaawday baa i magacaawday madaxweynea magacaabay madaxweyneana i magacaabay taas waa intaas Eh, wixii qaanuunana haddii uu sharci u hayo asaga mar walba uu ku hadlaa saa ka jawaabi doona laakiin maxkamaduhu door bay ku lahaayeen la tashi waa loogu yeeray way kasoo qayb galeen ugu yaraan eh, qiyaastii ilaa sodomeeyo qof ayaa maxkamadaha heer gobol heer racfaan heer degmo ka socday oo shirka goobjoog ka ahaa inbutkooda iyo ra'yigooda iyo taladoodana ka geystay Eh, mana hayn go-aankeeda iyo daarinteeda ayagu ma laha iyagu shaqadoodu waa inay sharciga ay dhaqangeliyaan sharciga inay eh, eh, gars- kala garsooraan waayo laakiin sharciga inay soo saaraan ma aha marka eh, doorkii ay ku lahaayeen oo la talintana way ka qayb qaateen laakiin shaqadan shaqo wasaarad ay lahayd bay ahayd hay-aduhu ay lahaayeen ay u gudbinayaan marka markaad dhinac kale ka fiiriso axmed cali daahir waxaad ii sheegtay in iyagii laga qaybgeliyey maxkamadihii oo taladii ay wax ku lahaayeen ma taladoodii baa la qaadan waayey oo ay soo jeediyeen oo sidaa aad go-aankana ku gaarteen maya talada way ka qayb qaateen ra'yi bay ku lahaayeen input bay ku lahaayeen eh, dood bay ku lahaayeen dhammaan kasoo qaybgalayaasha wax iyaga u gaara oo looga fadilaayana ma jirin cid kasta oo kasoo qayb gashay eh, ra'yi bay ku lahaayeen eh, input bay ku lahaayeen inputkoodiina waa la qoray waana lagu daray eh, proposka la rabo in loo gudbiyo muxuu ahaa isheeg hay-adaha ku shaqada leh waxaa kaloo ku rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto oo aan rabaa inaan ku daro runtii waxaa wax laga naxa ah oo aada iyo aada runtii looga damqada ah inay jiraan tiro ka badan ilaa sodomeeyo garsoorayaal oo xaqriga oo dil xogmiya oo hanti dad xogmiya oo xabish xukmiya oo dadka xorriyadiisa ka qaada isla markaasna aan sharci ahayn sharci qofku wuxuu ku noqdaa garsoore ma aha inay golo adeeg garsoor keliya ay soo barboostirayaan inuu madaxweynuhu dekreeto kusoo saaro oo dekreeto lagu magacaabo ayuu qofku garsoore ku noqdaa oo uu xukun ku ridi karaa waxaa ayaan darro ah oo aada iyo aada wax looga cab looga naxa ah in maanta ay jiraan maxkamado ama garsoorayaal iyagoo aan ku dhisnayn sharci iyagoo aan magacaabis haysanin ay maanta xukun dil ah ay fulinayaan hanti qof ay ka qaadan ay ka xugminayaan xorriyad qof oo ama xabsi daa'in ama toban sano ama labaatan sano ay ka xugminayaan adoo raale axmed haddii fawdadaas iyo sharcidaradaasi ee waktigaasi ay jirtay wixii maanta ka dambeeya waxaan u sheegaynaa in lagula xisaabtami doono sharcigana la waafajin doono qof kasta oo awood uusan lahayn iyo awood uusan sharcigu siinin ee ku dhaqma adigoo aada u mahadsan axmed calidaar waxaan rabaa inaan hal arrin dib ugu laabto arrintan aad ka hadashee ah garsooryaal aan sharci haysan inay wax xukmiyeen xaggee bay ka dhacday carabka ma ku dhufan kartaa kuway yihiin haddii la yaqaano maxkamadda rafcaanka ee gobolkay ka jiraan maxkamadda gobolka banaadir bay ka jiraan maxkamadaha goboladay ka jiraan maxkamadaha degmooyinkay ka jiraan dhammaantood haddaad u baahantihiinna magacyadooda iyo iyo garsoorayaashaasi cidda ay yihiinba waan haynaa waana documented ilaa haddana wax haba yaraate ee madaxweyne ah oo magacaabay oo ansixiyey haba yaraate ee ma jirto waa garsoorayaal lagu magacaabay oo keliya guddoomiyaha maxkamadda sare dekreeto uu qoray hadday sharciga waafaqsan tahay oo ay xukun ku gaari karaan iyo haddayna ku gaari karinna iyagaa la weydiinayaa isagana waa ciddii magacaawdana waa la weydiin doonaa kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka axmed cali daahir khadka telefoonka ee muqdisho wuxuu ugu waramayey caashe ibraahim aadan